Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan labaatan arday oo bartay maadooyinka kombiyuutarka iyo luqadda Ingiriiska isla markaana ka aflaxay Machadka Culuumta Sayniska iyo Tiknoolajiyadda ee Ibdaac. Waxaa kasoo qaybgalay munaasabadda Maamulka Machadka Ibdaac, Baxda Waxbarashada, waalidiin iyo masharaf kale. Xasan Bashiir Maxamuud Maamulaha Guud ee Machadka Culuumta iyo Tiknoolajiyadda ee Ibdaac ayaa ka warbixiyey heerar kala duwan oo ay soo mareen ardayda.
akademiyada ibdaac waxaa loo aas-aasay baahi jirta awgeed dii ugu horreysay ee noogu qal- qalin jibiyeen qaab farjawaal ama online ah ee oo dufcaddii labaad ay maanta noogu qalin jibinayso dufcaddaasoo k- oo ka kooban ardayda qeybaha koorsooyinka ay ka kala qalin jibinayaan ee luuqadaha ee luuqadda ingilishka koorso kombiyuutar ah iyo koorso caafimaad ah waxaa kale oo iskuulka ibdaac uu ballan qaadayaa koorsooyinka kombiyuutarka iyo caafimaadka inuu bixinayo koorsooyin kombiyuutar iyo caafimaad oo lagu baran doono hab bilaash ah dhowr iyo labaatan arday oo ka kala qalin jibinaysa kombiyuutarka iyo caafimaadka iyo ingilishka qaar ka mid a xubnihii kasoo qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyeeyey maamulka machadka ibdaac iyagoo dhinaca kale ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada culuumta tiknoolajiyadda waxaan leeyahay aqoona haysatiin shaqa haysatiin waxaad haysatiin si fudeeda wax kula qaadanaysa ila birqsi waxaa ku qaadanaysaa si ila birqsia aniga qisadaas ayaa ku dhacday anaa maxaa sameeyey qof baa ii imaado kombyuutar ii watiyey macalla kombyuutarkan waa laysiyaa samee waa saaxiibo sad doolar iska bixi waa aniga ma haayo waa meeqaarta waa shan iyo labaatan iska bixi waa shan iyo labaatanka xag usii jees wuu soo jeestay miisku xirnay altaa forala waa looga qaada fag sidaa darteed marka ardayda kombyuutarka baranaysaa ujeedid si la briqsiga wax lagu kala qaadaya si la briqsiga wax lagu helaa waa ku mahadinaa waa u hambalaynaa ardaydii maanta qalajibintooda kombyuutar ay tahay waa u hambalaynaa si qaasa anoo og dhibku maraayo rafaadku maraayo macallinka wax baraayo kombyuutarka anaa og ayaa si qaasa waxaan usii leeyahay iskuulkii ibdaac waad mahadsantihiin macallimiinta weliba anaa ka mid oo leeyahay waa mahadsantihiin hambalyo hambalyo hambalyo ardaydii qalin jibisay macallimiintii waardiintii dhashay igu soo horreysay nin kastoo meeshaan soo istaagaba muxuu ka hadlayaa waxbarashadii wanaaggeedii ee, meel kastoy macnaha mataqaanaa ay ku qurxan tahay waxaa waaye nin ereyna ma hayey Ee, maxay inii sheegayaa marka macallim aan arday aan haysanin waxba ma baraayo arday oo maxaa waaye isna macallin haysanin waxba ma baranayo waxaa waaye hadda ay isku xirneen juhdiida ilmaha ku bixiyaan oo ardaydaas juhdi ay ku beriyaan ardaygaasna waxaa soo saaran waxba u baranin juhdigu ay bixiyeen waxba uma qabanayso Ee, adinkan waad mahadsantihiin Ee, ardayda hadda meesha ka soo qalin jebisay oo meesha noo timaada haddaan wanaagga baan noo dhigtay way mahadsan yihiin ha sii wadaano inta kastana waa kusii horinayiin qaar ka mid ah ardayda munaasabadda loo qabtay ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan heerkan bismillahi raxmaan raxiim waxaana ka mid ahay ardayda maanta ka aflixaysa akademiyada ibdaac oo ka qalin jebisay maadooyin dhowr ah lo- sida kombyuutar ingiriish iyo caafimaad waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala marka hore kadana waxaan celinaa macallimiinta iyo waalidiinteeda oo maanta igu soo barbaarin intaa meeshaan imaado kan mid noqda ardayda maanta meeshaan shahaado la- ka qaadanayso بسم الله الرحمن الرحيم waxaana ardayda maanta meesha ka qalin jibinaysa magaceedina waa warso maxamed xasan een waxaa waxaa aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalin jibinayo maadada ee kombiyuutarka een bacdi salaan een waxaa maanta rajeynayaa in aan xalfadan si wanaagsan noogu dhacayso waxaa ugu mahad celinayaa maamulaha guud ee ee akademiyadda ibdaac tan iyo markii la aasaasay machadka ibdaac oo dufcadii labaad ee ka qalin jebisa machadka ibdaac isaga oo qayb weyn ka qaadanaya horumarinta ardayda ee dhanka tiknoolajiyadda iyo luuqadaha